febraayo waxaa la qisaasay laba nin oo dembiilayaashii ahaa oo cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baanan annagaana qisaastay waana ku farxsanaa
ninkii saddexaad maadaama saddex nin oo xukumana ay ahaayeen dilkana maanta lagu wada furyahay maxaa dib u dhigay ninkii saddexaad
ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay toban cishaa dib loo dhigay waana dembiilu ahaa codsi baa jiray xagga maaragtay dadka ah iyo annaka ah waana tobanka waana la hubinayaa tobanka casho in dib loo dhigo go-aankaas maadaama saxiix madaxweyne howl dhacay yow ka yimi ma adigaa go-aanka codsiga dhiibay mise cid kale ayaa gudbisay madaxweyneha gudbisay codsiga waxaa wada dhiibay aniga iyo dad oo iyaga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas waa annaga xaggayana dembiilu ahaa toban cishaana la baaraya
warbaahintu meesha may joogin lagu qisaasayay maxruumiinta allah naxariistee maxaa caddeynaya baraha bulshada hadalla kala duwan baa ku jira in nimankii la dilay aysan ahayn iyagii kiiska caysha mooyada allah naxariistee bal waxaa maxaa maxaa caddeynaya in arrintaasi nimankii ay adiga ilyaas ahaan in nimankii goobta la geeyey dilka lagu fiyey ay yihiin nimankii caysha allah naxariistee dilay nimankii caysho dilay waa wada yaqaanay daris baanu ahayn waanu wada hadalnay xataa waa iscafinay cafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaalshiraha aakhirawun baa warjiraa baan ku yidhi tiirkaana la geeyey waana la dilay labadiiba goobjoog waan ahaa hataa markay dhinteen dhuunta iyo gacanta waa ka taabtay ninka haray cadaymo iyo awl waxaa jidhay in isaga walaalkiisu layidhi dhianaag iskaga mid yihiin marka haddii ay dhacdo in ninkaasi uusan la yidhaahdo dib loo noqdo oo la yidhahdo laba walaalaa dhina aygo isku miday bay noqon karaan ma ku qanci doontaa maxkamadduna ay dib ugu laabato go-aankaas
d n egu aabbiyo hooyaa wada dhalay laakiin maxaa ku jira falkii gabadhaa ku dhex jira ninkaas oo kufsigaa ku dhex jira laftigiisa dacaankiisii baa ku jira shahwadiisii baa ku jirta dhiiggiisii baa ku jira hadduu la falgalay waa la heli doonaa qisaasta ma adigaa fuliyey ehelkaaga qoyskaaga mise dowladda ayaad u bandhigtay oo nimankaas dowladda ayaa
qisaasta annagaa fushanay dowladdu waxay tiri fushadaa la yiri shareecaha islaam weeyaane annagaa fushanay
waa tahay ugu dambayn barnaamijkan iyo qaabka ugu dhacay dhinaca dowladda iyo aragtidareenkaaga ku aadan ugu dambayn dareenkaygu aad iyo aad buu faaxin yahay soomaali weynna waa u mahadinhayaa dadkii dembigaas galay caashe ilyaas aadan ka galay waa la toogtay laba nin ninna waa dambeeya oo toban cisho ayuu xirnaanaya
haddii ay noqoto in ninkaasi ay laga wada hadlo oo maxkamaddu ay go-aankeeda gaadho adiga ilyaas ahaan qorshuhu ma kugu jiraa ninkaas inaad cafisid haddii kiiskaas lagu helo oo aad mudho dhow ka qaadatid ama aad qisaasatid
baaris baa lagu jiraa kaas baaristaasu haddii d n a la qaado kale waa arkaynaa haddii wada hadal u yimaadana waa arkaynaa laakiin toban cishaa loo diwaana xiran yahay fariin maxaa uga diraysaa guud ahaan dadka ku dhegaysanaya oo telefishinada ku daawanaya adigoo si faahfaahsan uga hadlaya arrintan waxay ahayd arrin muxuu ahaaye ummadda oo dhan ay sugaysay maantana aan filayno in ay noqon doonto lagu qanco aysana dhici doonin gabar dambe oo muxuu ahaaye ay dhalinyaradu ay fal noocaas kula kacaan marka guud ahaan adigoo soo xoorinaya ilyaas kaaga mahad celinaynaa bal guud ahaan dadka waxaa u cabirtaa kiiskan siduu ahaa iyo in maxaa laga baran karaa kiiskan waxaa laga baranayaa cashar xoogle gabdhaha soomaaliyeedna waa badbaadahayaan uuna dhacay kiiskan waana la badbaadhayaa ummadda soomaaliyeedna waa u sheegahayaa gidwood mahadcelin maxkamaddaiyo mahadcelinayaasha